bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd abaanduulaha ciidamada qalabka sida taliyaha ciidanka badda taliyaha ciidamada lugta guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigaanadiisa saraakiisha kala duwan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka badda qaybihiisa kala duwan dhammaan marti sharafka bahda saxaafadda waxaan idinku salaama marka hore salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaan kadib waxay ii tahay farxad weyn ciidankii aan xoogaalka ka ahay aasaaskiisa in maanta heerkan oo soo gaaro waxaan uga mahad celinayaa jenaraal faarax qare oo runtii dadaal fara badan ku bixiyey sida abaanduuluhu uu sheegay inta badan ay ku aasaasneen ciidankan fadliga ilaahay uma dadaalkiisa gaarka ah sidaas oo kale ma iloobaayo abaanduulaha dadaalkii muddada koobnada uu joogay oo u galay dhismaha ciidanka iyo meeshuu wax soo gaarsiiyey iyo sida kartida iyo hufnaanta leh oo uga shaqeeyey hawshii loo diray arrintaasuna waxay noqon doontaa arrin loogu kaydiyo buuggiisa laguna abaalmariyo insha allahu tacaala sidaas oo kale dhalinyarada iyo waayeelka uu tafaxaysay inay dalkooda difaacaan muddada dheerna ugu jiray diyaar garow aad iyo aaday u mahadsan yihiin duruufta adag ay ku safreen iyo meeshay wax soo gaarsiiyeen intaas kadib waxaad la socotiin dal waxaa badbaadiya dad isxilqaamay gartay khatarta ka soo horjeeda waxaad garan kartiin soomaaliya waxay ahaaday dowladihii ugu horkaroobay africa waxayna lahayd door aad iyo aada u muuqdo sharaf leh waxayna ku soo gaartay xilkisnimo dadkii waktigaas jooga waxaan hubaa dadka maanta jooga aqoon iyo wacyi intaba waa leeyihin laakiin waxaa soo dhex gashay dhibaatooyin aada u fara badan waxaa loo baahan yahay in laga gudbo marxaladaas adag lala badbaadiyo dalka iyo dadka iyo diinta haddaana annaga u istaaginna cid badbaadinaysa ma jirto difaacaas iyo badbaadada dalka waa waajibna wada saaran waa waajib diini ah waa waajib watani ah waa waajib qawmi ah oona saaran ciidamada gaar ahaan waxaa saaran mas-uuliyad gaar ah oo ah inay soo celiyaan amnigii iyo kala dambayntii dalka ku soo celiyaan taasna waxay mudan tahay dhidid iyo dhiig bay aan u hur maxaa yeelay qofku waa dhimanaha mar walba waktigiisana ma dhaafo laakiin waxaa loo baahan yahay inaan garanno maxaa loo dhimanaa waxaa loo dhimanaa dalka iyo dadkeeda diinta in la badbaadiyo marxaladda aan ku jirnaa waa marxalad taariikhi ah qof walba oo wanaag damacsan inuu sameeyana fursad u siinayso inuu taariikh wanaagsan qoro geesiyaasha aada maqashiin oo taariikhda laydinkugu dhigo waxay ahayn arrinkoo kale ku soo aaday marxalad adag fursad u helay inay taariikh wanaagsan qoraan waxaan nogala baahan yahay dhammaanteen marka taarikhdaas wanaagsan inaan qorno oo ah dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena inaan badbaadino waxaan aad iyo aad uga xunahay dadkii qaaliga ahaa ee lagu gumaaday hotel shamo wasiiradii dhakaatiirtii ardaydii waalidiintii saxafiyiintii shacabkii soomaaliyeed ee sida naxariis la-aanta lagu gumaaday mar kalena ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo waxaana leenahay waa shuhado u dhintay qadiyada dadkooda ee dalkooda iyo diintooda una huray naftooda naftooda qaaliga ah annagana waxaa nala gudboon in dalkii aan badbaadino oo aan u dhimanno o aan u dhaawacno keennana marxalad kala dambayn iyo nabad iyo cadaalad iyo horumar leh ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu naga dalbaday inaan la nimaado abaarta lagu guulayso waa garan karta in asbaabta lagu guulaysto waa dadaal iyo daacadnimo iyo hufnaan iyo in aan alla ku xiranaha subxaanahu watacaala waxaan aad iyo aad maanta farxad iigu ah cadowgaas is soo abaabulay oo diinta ku gabanaya maanta in ay caddaatay inuu cadow yahay diin iyo dad iyo dalna inuusan dan ka lahayn maxaa yeele waxaad la socotiin cid walba oo aan iyaga ka tirsaneen inay goosteen inay inay dilaan maanta cidda kaad diin badneed brofesor cadow allahu naxariisto iyo axmed cabdullaahi waxaa laga yaabaa dad badan inaysan aqaanin laakiin waxaan aaminsanaha inaysan jirin marka dadka aaminsan dadkaas oo kale inay dilaan oo weliba waxa ay ka shaqaynayaan ay ahaayeen nabad iyo horumarin meesha waxaa ku dhintay allahu naxariisto wasiirka caafimaadka qamar allahu naxariisto iyo wasiirkii waxbarashada wasiirkii waxbarashada ee tacliinta wasiirkii waxbarashada sare ama tacliinta gibdaha tacliinta sare ayaa ku dhintay meesha waxaa kaloo ku dhaawacmay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga dhammaan waxay ka shaqaynayeen horumarinta dalka inay la diraraan jahliga in ay soo saaraan dhalinyaro dhakaatiir dalka u adeeg dhalinyarada meesha ku dhimatay oo meesha lagu gumaaday waxaad la socotiin duruufta adag ay ku safreen ay ku dulqaateen ayaga iyo waalidiintooda si ay shacabka ugu adeegaan marka dadka aaminsan dadkaas inay dilaan inay janno ku gelayaan waxay daha ka qaadeen wejigoodii qarsoona taasna waa fursad weyn waxaa sidaas oo kale fursad weyn ahayd shalay ceelasha biyaha in calankii astaanta u ahaa ummadda soomaaliyeed la dejiyo shacabkuna uu difaaco shacabkii difaaco waa ku mahadsan yihiin dadka dhintay waa u tacdiyeyneynaa calanku waa astaan qaran geesiyaal badan oo soomaaliyeed aa usoo naf waayey adduunkuna dawlad kasta waxay leedahay astaan qaran oo lagu garto waxyaabaha laga naxa waxa waaye qof soomaaliya inuu u istaago inuu calanka soomaaliyeed dejiyo oo calan madow oo meel laga keena aan la aqoonin oo meesha sug taasaa wax laga naxa calanka lama caabude waa astaan dadku waxay aabudaan caabudaan allah subxaanahu watacaala laakiin calanku waa astaantoodii nabiga sala allahu calayhi wasalamna waagiisii qabaa'ilka calamo kala duwan uu samayn jiray calanka qolo kastana calankeeday ku diridi jirtay waxaa loo dhiibi jiray calanka ninba ninkuu ka geersan macnihiisuna waxa waaye calaamadii dadkaas meesha jooga ayuu muujina calanka marka halkaas waxaa ka caddaatay dadka dejina calanka ama gubaaya ama maxay ahaato aan ogolayn inaysan diyaar u ahayn soomaalinimo haddaysan soomaalinimo diyaar u ahayn waxay ahaadeen inay adduunkooda iska aadaan oo soomaalida ay u dhaafaan meesha ilan annaga meelaan aadno kale ma jirto laakiin inay ku talagalaan aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo saraakiisha iyo cid kastoo wax taraysa inay gumaadaan shacabkana baabi'iyaan arrin la aqbali kara maa dawladdu waxay dadaal ugu jirtaa dadka in laga xureeyo dalka lama fiirsan karo suurtagal ma aha in lasii fiirso waa in la badbaadiyaa dalka waxaana lagu badbaadinaa khibradii hore iyo xoogga cusub oo laisku diri waxaa lagu badbaadinaa amarka alla subxaanahu watacaala maxaa yeelay dadka nabadooda inaan sugno waa waajibna saaran waa waajib diin yaho nasaaran oo nogala baahan yahay inaan gudano cadowga ummad kastaaba cadowgeedu wakti walba waa xaadir laakiin farqiga jiraa wuxuu yahay isbedelka uu samaynayo cadowgu maalin walba maro cusub oo kuusoo qaadanaa magac cusub ou leeyahay ummadda waxaa laga rabaa inay garan dadkaani waa cadow soomaaliyeed kusoo diyaar garoobay ummadaas inay baabi'iyaan oo bixiyaan dhibaateeyaan marka lama fiirsan kale waxaa loo baahan yahay in si dhaba ay u dhaqaaqdo doontii badbaadada doonta badbaadada qof kastaba waa ka mid qof duqu waa ka mid waayeelka ah hooyadu waa ka mid gabadhu waa ka mid wiilku waa ka mid qof walba boosa uga bannaan maanta waxaa noogala baahan yahay dhammaanteen inaan taariikh cusub barno oo aan badbaadina dalkeena allahu akbar ciidanka qalabka sida waa kuwa ugu horeeya oo mas-uuliyaddu saaran waa kuwa ugu horeeya oo la rabo inay kalif keenaan waxa loo cardiyey oo loo diyaariyey waa la socotiin cadowgu waa tiro badan yahay sida hadda aan sheegnay doomaha ajaanibta ama maraakiibta ajaanibta ee qaadanaya khayraadka badda soomaaliyeed burcad badeed waxay ka mid yihiin cadowga ummadda soomaaliyeed oo loo baahan yahay in laga hortago dadka sida gaarka loogu carbiyana waa arrin oo la rabo inay ka hortagaan qorannimo haddii la waayo waxaan iyo dowladnimo haddii la waayo cid badbaadaysa ma jiro waa la socotii kow iyo sagaashankii dhibaatooyin fara badanaa jirta laakiin dowladdu marka ay burburtay dhibaatooyinkii waa tuman jibaarmiyey maalintii maalinta ka dambaysana waa sii socdeen sababtu maxay sababtu dowlad la-aan cid noola kartaa ma jirto waa la socotiin adduunka nidaamyada waxaa loo saxaa qab ka duwan qabka annaga aan qaadanay qabka annaga aan qaadanay wuxuu ahay hab haldan marka runta la sheego in qabaa'il isdilaayo oo kursi isku dilaayo dadku ay noqdaan kadibna ay beela beela isu laayaan qarannimo laguma gaarin shacabka soomaaliyeed waxa uu sugo higsanayana waxay ahaayeen nabad iyo horumar marka nidaamkii hore haddii la rabo in la bedelo waa in la keenaa nidaamka wanaag xaaladdu hadda meesha ay gaarta waa la socotiin waxay nooga baahan tahay dadaal dheeraada waxay nooga baahan tahay dhidid iyo dhiigay nooga baahan tahay nama bixin qarannimo iyo nabad qarannimadu waa wax sharaf badan waana waxaan layska helin xorriyadda laysma siiya waa lasoo xoogaha leeyi nabadaada cidaan ogolayn horumarkaaga cidaan ogolayn haddaad u dayso talada cidaad ma gaarayso talada waa inay anaga naga timaadaa nabadii iyo sharaftii iyo midnimadii ummadda soomaalida lasoo celiya waxaan idinka ballan qaadaa in dawladdu dadaalka ugu badan ay gelinayso barnaamijkaas aan soo sheego o ah badbaadada dalka inay gelinayso dhismaha ciidanka iyo horumarintiisa qaybihiisa kala duwan waxaan idiin ballan qaadaa kooxaha kala duwan ee maanta generaalka uu ka dhawaajiyey inay heli doonaan ixtimaankooda gaarka ah dawladda markii lasoo dhisay imkaaniyaadkay wax ku fugi lahayd lama soo raacin waa lasoo dhisay waxaa layidhi ordaha markaa xamar aada xamarna wax ugu soo horreeyey oo ka diyaarsanay ma jirin falilaahi alxamdu maanta intaana lasoo gaadhsiiyey dadaalka intaan lasoo gaadhsiiyey waxaan rabnaa inaan mid kale kusii darno oo bilba inay wax kusoo kordhaan sanadkii inay wax soo kordhaan bilihii inay wax soo kordhaan taas waxaa lagu gaari karaa sabar iyo dulqaad haddii ciidamadu ay dhahaan maalinta ugu horreyso la keeno waxaan rabnaa dariis dhamaystiran qof dhamaystiran gaadiid dhamaystiran mushaar caafimaad waa fiicanta laakiin waxaa dhici karta inaan la heli karin laakiin waxaa la heli karaa bil walba intaan heli karna inaan soo diyaarino waxaa loo baahan yahay darka laydin siiyey qarankaa iskale qarankaa ugu adeegaysaa haddii xataa u duqoobo maxaa lagu samaynaa jannada maxaa lagu samaynaa dharka uga duqoobo meela la dhiga laska tuuri maa qoragu waa sidoo kale ma arkaysa gaadiid haddii lagu dhiibo waa sidoo kale aniga waxaa naqaanaa wixii lagu dhiibo adaa iskale maya ma jirto qarankaa iskale adigu waxaa u shaqaynaysaa qaranka waxa a haysatana qarankaa iskale ummaddaa u adeegaysa sidoo kale rabaa inaa u garan haddii taasu ay dhacdo wax walba waa la hagaaji karaa arrinta musuq maasuqa iyo qabyaalada waa arrinta meesha aan downana soo gaarsiis maxaa looga gudbi karaa waxaa looga gudbi karaa ciidan wanaagsan marka hadduu ciidanku ciidan wanaagsan yahay dowladdu wax badan ay qabato hadduu ciidanku xun yahay waxba lama qaban karo maxaa yeelay asaga waxaa leenahay waxaan rabnaa ciidanka dadka ka dambeeya meesha laga arko shacabku meesha ka arkaan inay farxaan meeshan maxaa kugu dheganaa jira soo calanku kuma dhegan yani calanka yaa sidataa qaladna waad samaynaysaa ma lagaa yeelay ma lagaa yeelay ma lagu dul qaadanayo haddaadan diyaar ahayn wanaag inaad samayso calanka iska dhig suuqaaga gal laakiin calanka mar haddaa qaadad mas-uuliyad gaar ah saar mas-uuliyad gaar ah saar waxaa laga rabaa waxa aad dhinaca ku sidato inaad ka run sheegto inaad ka run sheegtaa laaga baahan yahay berita marka ilaahayna gaarsiiyo oo dalka uu nabad noo noqdo oo cadowga aan ka xorayno waxa aad ku faanaysiin mataqaanin waxaan dhahayna kooxda koowaad oo lagu aasaasay aha ciidamada badda waa waa sharaf aad iyo aad weyn waxaa sharaf weyn ah waxaan ahay dadkii ka qayb qaatay soo celinta nabadda iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed waa sharaf weyn oo keligeeda wax loo dhinta ah danteenna waxaan gaari karnaa marka danta guud aan ka shaqayno four by five wax fiican ma ah laakiin xalaa dadka bigay yani xalaa la mooday waxaana uu yimiday xalkaasu waa soomaali oo dhan kala tagtay oo meel eberan lasugu yimid arrintaas waxay kusoo bilaabatay shirkii jabuuti ee labada kun meelaa lagu soo gaaray in laga gudbo waxaa keeni kara ciidanka haddii ciidanka qabyaalada laga ilaaliyo iyo masuq maasuqa ay ciidan dhaba noqdaan oo qof walba nabadiisii iyo sharafkiisii u helan midna qabiil uma baahna marka dadku waxaa loo baahan inay qabiil ka maarmaan ay helaan qaran